Deegaanka ku dhow waa deegaan xeebeed ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, waana deegaan qadiimi ah oo caan ku ah kalluumeysiga. Bulshada deegaanka ayaa maalmihii dambe ay soo food saartay biyo yaraan aad u baahsan, sida uu sheegay Aadan Cabdi Aadan oo ka mid ah dadka ku nool deegaanka Kudhaa, isagoo ka warbixiyay xaaladda biyo yari ee ka jirta deegaanka Kudhaa ee gobolka Jubbada Hoose.
magacayga marka hore aadan cabdi aadan welimadan wallahi nin xaaladdu way iska okay muxuu ahaa maasha allah haddee daa sida haddaan tilmaan idinka siiyo waa meel adigu xeebta ku taalla magarata marka waa meel muxuu ahaa aada muhiim iskaga ah oo dhulka maanta xeebta ah marka aniga meesha max dhibaatooyinka ugu weyn hadda ka jira waa muxuu ahaa biyo la-aanta sababtoo ah meel ceel ah oo hadda biyo laga cabo oo muxuu ahaa ma jiraan deegaanka maya meel hadda waxaa jirta oo hadda magaalada kale hadda faa'iidana sabab inta badan waa iska oon xagga ay tuugaas kabonaya markaas waa biyuhu leeyihiin laakiin waxaa moodaa hadda inay ka shaqeeyeen ay iska oonla yihiin oo sida buurgaawo kaloo nagu dhow ayada lafteeda waa inaan mido waxba ina ma dhaanto magarat marka halkan waxaa jira ceel biyo ceel wax la yirahdaa jira biyo dhanaan oo meel ku jiro baa waxaa matuurooyin loo keenay oo filter baa lagu sameeyey aduu dad kolay iskood isku xil qaaday baa sameeyey magarat minfuugsaday waxay jiriyaan sida hadda meesha intii loo qaadayo bay saaran tahay laakiin tusaale ahaan magaalado kale waa shan dollar ilaa lix dollar wey fuugtada iyo waqtiyadii hore ahaa oo wax jiri jiray oo xeebaha sidoo kale biyaa laga jira xeelaa dabiiciyaa jiri jiray oo laga cabi jiray laakiin hadda waqtiyadan dambe intiiba wixii toban sana kasoo wareegtay wax biyaa ma jiraan hadda dee filterada biyahaasiita oo riyaaq oo kale baa hadda dadka bulshada ku xeran yihiin xoolihii iyo muxuu ahaa bulshadii oo dadweynihii intiiba halkaas oo biyahaas lacagta unbaa kuwaas unbaa la cabaa hadda biyo kale oo noo dhow ma jiraan hadda biyaha inaan ku dhow oo la dhihi karo waa lasoo qaadi karaa waa lixdan kilo mitir bay noo jiraan wala shaksiyan haa aad bay noo saameynaysaa sababtoo ah reerkii wuu ballaaran yahay mar kasta wuxuu u baahan yahay biyo iyo shaqooyinkana hadda muxuu ahaa way iska yar yihiin oo meeshan dee waagii hore kalluumaysi iyo waxaa jiri jiray beeraha iyo waxbaa jiri jiray hadda wixina waxaa moodaa kalluumaysigii tanu agabkii haddee loo baahnaa inuusan jirin oo maaragtay wax badan marka iyo hataa gaadiid marka maadaama shaqo ay jirin biyihii marka waa ku qasban tahay inaad soo iibsato haddaana marka soo iibsanaysin maadaama lacagta haynin waa dhibaato magarad okay fariinta waxaan u diri lahaa dee niyow ciddii hadda muxuu ahaa barnaamijka wax ka qaban karto oo dee haddii ay noqon lahayd in dadkan baraaga loo dhiso ama biyaha loo keydiyo haddii ay noqon lahayd xag ceel haddii la qodiyo oo kale haddii noqon lahayd biyo dhaan oo kale loo sameeyo oo loolu maaragtay barnaamijyadaas kale ciddii wax ka qaban karto waa isleenahay in maaragtay ay loo maaragtay wax loo qabtaan baad insha allah ka codsan lahayd